horta waa aada iyo aad aada iyo aad wixii aan filaynay waaye waa wixii aan doonaynay ikhtilaafku in uu dhammaado oo la iska fahmo sidii aan doonaynay ama aan filaynay waaye aada ayaan ugu faraxsanahay aan soo waa aada ayaan soo dhaweyneyna haddii aan nahay xildhibaanada maamul goboleedka galmudug waxaan rajayneynaa insha allahu tacaala dhamaystirkiisuna inuu isfaham ku dhamaan doono insha allahu tacaala
waa tahay waxaa la isweydiinayaa waxa weeye markii hore shalay macnaha xaaladdu sidee bay ahayd maantase xaaladdu waa sidee oo maxaa bedelmay xagga khilaafka oo kale oo madaxdii shalay waa iskhilaafsaneed maantana waa ay heshiisay arrintaa bal haddaa ku laabato
waa de siday ahaa jirtay khilaafkii khilaafki shalay iyo maanta waxay ku kala bedelan tahay waxaa waaye shalay waa khilaaf ayaa jiray maantana waa khilaafkii ayaa meesha ka baxay sidaas darteed shacabka iyo dhammaan maamulka galmudug dhammaantood ba waxay soo dhaweynayaan heshiiska ma dhacay oo madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug u dhex maray waan soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala dhamaystirkana dee sidaas oo kale aan rajayneynaa inuu si fudud ku dhamaan doono insha allah waxaynu ogeen in intii muddada ahayd oo khilaafkan madaxda ugu sareysa galmudug uu ka dhex jiray in saameyn uu ku yeeshay howlihii xukuumadda haddii ay noqoto ama tii baarlamaanka hadda bal rajada ka waran
howsha meel ayay noo joogtay haddii ilaahay idmo khilaafkaasu markii uu imanayay meeshay noo joogtay ayaana kasii ambaqaayo doonaa haddii ilaahay idmo waxaan rajay doonaa waxyaabihii dib nooga dhacay inaan gudageli doono haddii ilaahay
waa tahay marka heshiiskan la gaaray maxaa ay kula tahay inuu kusoo kordhin karo gobolka
wax badan ayuu kusoo kordhin karaa wuxuu kusoo kordhin karaa in gobolku inuu intiisa dhiman oo gobol gobolka sida badan waxaa haystaa cadow marka koowaad waxaan rajayneynaa inuu kusoo kordhi doono xornimada dhammaan gobolka waxaan rajayneynaa inuu soo kordhi doono shacabka galmudug oo dhammaan gacmaha isqabsada waxaa soo kordhi doonaa dhammaan nical d j haddii ilaah ku ron yahay in aan khilaaf dambe dhici doonin waxyaaba badan ayuu soo kordhi doonaa haddii ilaahay idmo
waa tahay marka n dabcan n waxaa dhowr jeero hore dhacday in madaxda galmudug ay dabcan isqabqabsoo kala dhexgalo kadibna la shaaciyo in la heshiiyey haddana isqabqabsiga uu soo laabto rajada lagu qabo heshiiskan la gaaray inteebey la eg tahay xildhibaanna waa tahay baarlamaanka ka tirsan tahay
waxaan rajayneynaa kan dib u dhici uu keenay in qof walba ay ku cibro qaado doonto madaxdeenna waxaan ka rajayneynaa inuusan dib uga soo laaban doonin khilaafkani ayagoo ku cibro qaadanaya dib u dhaca oo nagu keenay oo hadda meesha aan igsanaynay ma joogno caawa waxaa waaye had hadda iyo kadib hawsheeni aan hadda inay meel fiican aan ka joogno aan rabnay oo caawa bilow inay noqon doonto haddii heshiiskan ou gabagaboobo in uusan soo noq in soo noqoshadiisa inay ka fekeraan oo si shacabka wax loogu qabto sidaas darteed inuusan soo noqon doonin ayaan u malaynaya